waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu magaalada muqdisho ka daafuray shir loogu magacdiray talo qaran kaasi oo ka socda xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ayaa waxaa shirkaasi si weyn u dhaliilay siyaasiyiin dhowra oo ku jiro maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee dalka soomaaliya horeyna u soo noqday ra-iisul wasaaraha dalka xukuumaddii kumeelgaarka ahayd kaasi oo ka hadlay arrimo fara badanoo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo iyo waxa uu ka aaminsan yahay shirkaasi wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho ka soconaya farmaajo oo isagoo magaalada nairobi ku sugan waraysi siiyey mid ka mid a warbaahinta maxalliga ee muqdisho ayaa ugu horrayntii waxa uu ka hadlay cidda leh inay qabato shir wadatashi qaran waxaana uu soo hadal qaaday waxyaabaha ay ku fashilantay dowladda xasan sheekh maxamuud isagoona xusay in dowladda afartii sano ay jirtay inaysan qaadan ama aanay ka faa'idaysan talooyinkii la siiyey waa dhab weeye dee dee waa maqlay madaxweynuhu uu ugu yeeray shir shirweyne la yidhaahdo tala qaran waa wanaagsan tahay dadka soomaaliyeed inay wada tashadaan oo dowladdooda la tashadaan laakiin hadda waktiga lagu jiro waxa weeye wakti la yidhaahdo doorasho qaran ayaa lagu jiraa wada tashigana mar walba waxaa iska leh dadku markay tashanayaan xaaladdan oo kale ay tahay dowlad cusub oo la doortay oo shacabkeeda la tashanaysa waxa ay doonayso ama prioritigeeda ay doonayso inay qabatee shacabka inay ka kala hadasho laakiin dowladdan afar sano ka hor oo hadda kollig waktigeedan ognahay inuu dhammaaday sebtembar tobankeedii markay timid inay qabatay wadatashi badan oo aad iyo aad shacabka soomaaliyeed taladooda uga dhigteen talooyinkaasna ay ka mid ahayd in la qabto doorasho qofkii codkiisa ah ma aysan fulin in lagula taliyey dib u heshisiin in ummadda soomaaliyeed loo qabto aysan fulin in sidii dhaqaalaha loo horumarin lahaa dhowr shirar laga galay aysan fulin sidii dastuurka maxaanku raahdaa afti loogu qaadi lahaa dastuurka looga shaqayn lahaa aysan fulin maxkamadda dastuuriga ah sidii loo dhisi lahaa in talooyin laga siiyey aysan fulin sidii shaqaalaha taydka ah howlahooda iyo wax lagu kordhinayo iyo haddii wax laga bedelayo qaabkay u shaqeeyaan in talooyin laga siiyey aysan fulin marka waxaa la wixii loo idmaday ama ummadda soomaaliya talooyin ka siiyeen dowladda xasan sheekh maxamuud ee afar sano jirtay innaba ha yaraatee wax la taaban karo kamaysan qaban wax alla wixii talooyin ahaa oo la siiyey waxa uu aad u dhaliilay lacagaha lagu bixinayo shirka oo lagu qarash garaynayo oo uu sheegay inay mudnayd in la siiyo ciidamada qalabka sida shaqaalaha rayidka iyo xildhibaanadii hore oo aan iyagu wax mushaara qaadan dhowr bilood siduu yidhi waxaan is leeyahay haddee waxa weye madaxweynuhu waa tartamaya tartan buu ku jiraa marka kollayba dee ururkiisii awalkeena meesha yaa laga yaabaa inay wadatashi leeyihiin marka ururkiisa wadatashigiis wadatashiga ururkiisa ay leeyihiin ma aha shirweyne qaran ma aha kambeyn buu ku jiraa saasaa ummadda soomaaliyed u arkaysaa kharashka ku baxaayana kharash ma aha aan waxaan aaminsanahay daruuri ah ma aha lacagaha lagu bixinaayo shirweynahan la kharash garaynayo in la siiyo shaqaalaha mushaaradooda in lagu bixiyo ciidamada in lagu bixiyo maxaan ku idhahda xildhibaanada naftigooda hadda sideed bilood inaan la siin mushaahar hadda doorashooyinka ku jira marka lacagahaas sida bilaa macnaha loo kharash garaynayo in dib loogu celiyo meeshii ay mudnayd mudnaanshaheedu ahaa oo ahaa in shaqaalaha mushaarkooda la siiyo horaa waxaa loo yidhi markaad tala haysana tabar ma haysid markaad tabar haysidna tala tala ma haysid waktiga hadda lagu jiro waxa weeye tala looma baahnee waxaa loo baahan yahay in doorashada hadda socota ay noqoto doorasho xalaal ah oo si fiican oo taariikhi ay ku dhammaato isaguna waktigiisa waa dhammaaday uu soo istaago runtii laga ilaaliyo doorashada hadda socota maxaanku yidhaahdaa wax alla wixii ah corruption ah in laga ilaaliyo dhaqaalaha lagu bixinayo shirkaanna waxaan mar walba aan kula talinayaa in dib loogu celiyo ciidamada qalabka sida oo mushaaharo aan qaadan sideed bilood iyo toddoba bilood shaqaalaha rayidka ah in xuquuqdooda lagu siiyo aan ku celiyo mar labaad xildhibaanada naftigooda lagu siiyo mushaaradooda ugu dambayntii maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu dhaliilay qaabka iminka loo wado ololaha doorashada isagoona xusay inuu dhowaan soo gaari doono dalka soomaaliya oo la filayo inay ka dhacdo doorashada guddoonka baarlamaanka iyo midka madaxweynaha soomaaliya waxaan u sheegayaa anugu waxaan imaanayaa hadduu ilaah yidhaahdo maalmo kadib hadduu yidhaahdo wakhtigii waa dhamaaday waan u diyaar garownay dalkan wuxuu u baahan yahay dowlad cusub madaxweyne cusub hoggaan cusub iyo xukuumad cusub xukuumaddaasna waxyaabaha ugu horreeyo laga rabo waxay tahay inay ka shaqayso midnimada ummadda soomaaliyeed ee waalaha isku soo jiido ammaanadana adkayso waxaan ognahay in dowladdan aad looga ha looga hadlo runtii dee dabamarin iyo musuq maasuq fara badan oo hadda ay ugu dambayso electionka sidoo u socdo qaybo ka mid ah waxaa loo baahan yahay hoggaanka imaanaya oo cusub iyo dowladda imaanaysa in ummadda soomaaliyeed waxay u hayaan ammaanada ah inay u ilaaliso waxaa loo baahan yahay inay dhalinyarada shaqo abuuris u samayso oo maalgelin dalka la keeno waxaa loo baahan yahay in nabadgelyada iyo ammaanka dib loo soo celiyo ciidamada qalabka sidana la tayeeyo iyo waxyaabo badan oo runtii aan maxaan ku idhaahdaa loo baahan yahay in dowlad soo socota ay tahay inay ka shaqayso oo iyadu wadatashi geliso shacabka soomaaliyeed wadatashi la tashato oo rabitaanka shacabka soomaaliyeed ku shaqayso insha allah maalmo kadib waa imaan doonaa hadduu ilaa yihahdo wakhtigu waa waa la joogaa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali